kadib markii uu soo ifbaxay khilaaf cusub oo u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool xaafadda isli ee deegaanka kaamakuunji ee magaalada nairobi oo la hadleeyey warbaahinta star waxa ay ku baaqeen in arrimahani xal waara loo helo islamarkaasina labada mas-uul ay xaliyaan khilaafka ka dhex taagan waxay sheegeen in khilaafka oo sii socda aysan markaasi xal u ahayn dowladnimada soomaaliya waxayna labada dhinac u kala jeediyeen eedo kala duduwan magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf maxamuud waxaana aad iyo aad mataqaanaan uga xumaaday khilaafkan mar weliba dhex taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddee khilaafka ay ugu dambeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhexgalo haddee waxaan la hay-adan anugu saarayaa ra-iisul wasaaraha sababtoo ah madaxweynuhu sidiisaba horta waa madaxweyne ilaa iyo mataqaanaaye madaxweyne kale lasoo doorto oo ma aragtay la yidhahdo haddee madaxweynahana lasoo doortay xil wareejinay wax samay su-aashu waxay tahay haddii madaxweynaha haddeer xafiiska laga saaro yaa qabanaya xafiiskiisa qaanuunka iyo sharciga mataqaanaaye maaragtay caalamka ka jira wuxuu yahay madaxweyne waxaa xafiiska mataqaanaaye looga saarayaa mid kale inuu soo galo waxaa mataqaanaaye lama filaana ra-iisul wasaarihii ayaan dhexda ee lahaa madaxweynahaygii ee taageeraya madaxweynaha suu yidhaahdo madaxweynaha wakhtigiisuu dhammaaday iyo madaxweynaha ciidamada kama amar qaadan karaan iyo waxaasi waxay horta ceeb ku tahay isaga sumcaddiisay ceeb ku tahay waxaa loo xil saaray doorashooyinka iyo amnigooda waxaa mataqaanaaye loo xil saaray ra-iisul wasaaraha tan iyo goorta mataqaanaaye loo xil saaray shaqada loo dhiibay haddeer sanadaa kasoo wareegta aan malaynaya waxaa muuqatay in mataqaanaa xoogaa horta qaab ahaan uu ku guuldaraystay in maaragtay doorashooyin iyo wax uu qabto horta baaqan anugu diraya waxaa weeye waddanka waa waddan mataqaanaaye haddeer soo dhismaya waddan dhisan maaha ciidamada iyo waxyaabaha mataqaanaaye haddeer laisku hagaajinaya yaanan la burburin madaxweynaha isaguna mataqaanaaye waxyaabaha qaar ee maaragtay waddanka u horseedi kara khilaaf ama dagaala iyo wax u horseedi kara isaga mataqaanaaye ha ka gaabsado waddanka labada dhinacba ha wada turaano khilaafka soomaaliya hadda ka jira gaar ahaan u dhexeeya xafiiska ra-isul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha horta muddo dhan uu soo jiitamayo dhowr jeer oo hadda kahor uu soo laalaabtay laakiin xilligan waxaan is leeyahay wuxuu kusoo aaday xilli xasaasiya oo doorashadu ay meel dhexdhexaada marayso xildhibaanadii federaalkeedna qaybo ka mid ah ay soo baxeen xooggiisuna wuxuu sol ku hayaa barnaamijka doorashada way jiraan waxyaabo kale oo qaab siyaasadeed madaxdu qaar ay iskugu aad aadinayaan laakiin muhiimaddiisu waa barnaamijka doorashada xooggiisu uu khilaafku taagan yahay maamul goboleedyada waxay la kala safan yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kuwa madaxweynaha la safan waa interest wasiir walba ama madaxweyne kasta wuxuu gaadayaa interest asagu inuu ama kursiga sii fadhiyo wasiiro ama xildhibaano ama madax uu asagu xiriir gooniya la leeyahy inay meesha ka soo baxaan marka soomaaliya waxa ka socdaahi boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa interest maahan wax u danaynaya bulshada maahan wax u danaynaya dalka maahan wax u danaynaya ummadda soomaaliyeed meesha dhibaatooyinka badan ay ku haystaan siyaasiyiinta soomaaliduna ma yaqaaniin danta ummadooda soomaaliyeed iyo dhibaatada haysata dadka anigu waxaan u baaqi lahaa madaxda horta dagaal intii laga fogaan karaa laga fogaado midda labaad madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo daawa uu mas-uul hore waddanka soo xukmo uu yahay inuu is xasilo sharaftiisu taasay ku jirta anuu saa aaminsanahay ra-iisul wasaaraha waxaa la gudboon haddii ay suurtogeli weydo in maxamed cabdulahi farmaajo uu is xasilo oo fillada uu si nabada uga bixi waayo in sida uu hadda shaqada uu ku wado uu ku wado wax dagaalana aysi jirin hay-adaha amniga iyo wasaaradaha ku shaqada leh ciidamada iyo amnigana uu si gooniyo si toos asagu ula macaamilo khilaafka madaxda sare soomaaliya waa wax laga xumaado wallaahi aad baan uga xunnahay waxaan leenahay xal diblomaasiyadeed iyo wadahadal ha lagu xaliyay arrintaas waa nasiib darro un dhacday waxaan leenahay madaxda sare dalka soomaaliya ayakaa dadka shacabka ay eeganayeen ayakaa laga sugayay inay doorashada qabtaan madaxweynahana hadda waqtigiisii waqti mar hor dhammaaday marka waxaan leenahay dadka qalqalka iyo dhibaatada ka daayeen dadka shacabka masaakiinta waxaan leenahay waxgaradka odayaasha siyaasiyiinta aqoonyahanka soomaaliyeed waxaa laga qabta arrintaas kulan deg degana ha laga yeesho sidii doorashada hore usii socon lahayd ha lagu dadaalo dadka soomaaliyed waxay wada sugayaan waa doorashada muwadan soomaaliyeed dalkiisa jaalle wuxuu dareemi lahaa waan dareemaa aad baan uga murugoodaa markaan maqlo waxyaalahaasoo kale iyo dibudhaca dalka soomaaliya iyo dhibaatooyinka dalkeena iyo dadkeena haysata horaan ayay ahayd markii khilaaf noocan oo kale ah uu dhex maray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaas oo markii dambe xal waara laga gaadhay lama garanayo halka uu ku dambayn doono khilaafka cusub ee haatan u dhexeeya labada mas-uul ee ugu sarreeya dowladda federaalk ee soomaaliya yuusuf gaas star f m nairobi